Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka daahfurtay shirka cilmi-baarista abuurka beeraha iyadoona la filay iyadoona la soo bandhigay abuurka noocyadiisa kala duwan iyo tayadiisa. Shirka waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka sida Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Jubbaland iyo wakiilo ka socday hay-adda FAO ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Maxamuud, oo furitaanka shirka ka hadlay, ayaa ku dheeraaday ahmiyadda cilmi-baarista ay leedahay.
ka soo qaybgalka shirkan wuxuu muhiim noogu yahay maadaama waxa laga hadla ay tahay abuurkii sidii loo hormari lahay si beeralayda soomaaliya u heli laheeday abuur taya leh abuur wax soo saar fiican leh leanna yacni inaad cunto kugu filan sii so- soo saaratid waxaa asal u ah inaad abuur wax soo saar fiican leh aad haysatid haddii aadan abuurkaa haysanin yani wax weyn sooma saari kartid waayo hadda matalan yani markii loo helo ad- matalan fertilizer waqti isticmaal abuurka laftiisu hadduuna abuur yal fiican leh ama wax soo saar fiican leh haddii aanu ahaynin wax soo saarkaagu ma kordhayaan marka waxaan aada uga mahad celinaynaa yacni qaybteena departament oo maaragtay seed and research aamino iyo tiimkeeda uga mahad celinaynaa organizationka waana ka mahad celinaynaa maaragtay agaasimayaasha statiska iyo muxuu ahay FAO and other organizations, other NGOs and national and international who- kuwa qayb ka qaatay wadani iyo kuwa muxuu ahay caalamigaba waxaan aada uga mahad celinaynaa yacni garashada iyo gacansiinta inaan helno yacni abuur wax ku ool ah si aan beeralaydana ugu helno abuur wax soo saarkooda kordhiya waxaan aada ugu faraxsanahay yani inaan u wada joogno dhulkii beerahoo dhan madaxdeedii inay joogto si aan wada bilowno waayo waxaa muxuu- wa- yani waxaad moodaa halkaas inay nooga dhammaan kala socodkii iyo kala maqnaashadii waayo marka aan agaasimayaashii wada joogno isla bilowno yacni taladiina marka waxqabadka iyaga xaggooda uu aadayay hadhowte waxaa imaanaya marka waxay ogyihiin oy bilowgoodii ka soo shaqeeyeen ka soo doodeen meeshuu u socday meeshuu ku dhammaanaya waxa lagu wadaa sida loo wadaa intabay ogyihiin taasna waxay noo keenaysaa inaan horumar fiican ka gaarno sidii maaragtay wada shaqaynteennii isku xirnaanteennii iyo muxuu ahay sida aan yani muxuu ahay ugu adeegayno beeralaydeenna soomaaliyeed marka aadan waxaan ugaga mahad celinayaa yani hay-adahana saboortigeli ha noqdo bangiga horumarinta africa ha noqda f o iyo hay-adaha kaleeto oo qolaba dhan ay ka soo gashay one way or another yacni siday qolo kastaba dhan ay nooga saboorti garaysay waa uga mahad celinaynaa annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano marka sida maaragtay agaasimaha hirshabelle u sheegay yacni shirkan waxaan rabnaa inuu mid miro dhala noqdo